dadka ku andacoonaya ingiriis baa dhulkiina na siiyey inay wuxuu qabiilku soo duul tahay waxaad u garan kartaan madaxweynaha ugu sarreeya somalilan khudbadiisii ugu horreeya wuxuu yidhi awowayaasha insaanu garaaci jirnay gadaal u raaca oo weydiiya buy haddii marka layna garaaci jiray oo awowayaashiis awowayaashan ka adkaan jireenna dee way soo bixin abhinta la abhinayo oo odayaasha cirada leh iyo haweenka iyo dhallinyaro carruurta birmageydada ah inta abhinayaan micnaheedu ma ahan baqdin waxa weeye sida odayga haddeer adeerkayo hadlayey inaan dhiig islaami la rabin bay muujinaysaa soomaalidu waxay tidhaahdaa baadida baadi kugu raagtaa hantidaadaad mooddaa haddii muddo dhul laynaga haystay haddaynu iska aamusnayn oon soomaalinimo iyo derisnimo iyo aan raadinaynay ehelnimo waxay keentay in awowayaasha in loo dhigto in la soo durkoo la yidhaahdo garowaan u soconnaa in la yidhaahdo inaan idin dili jirnay awowayaashin weydiiya waxaan u malaynayaa maanta taariikh madow iyo taariikh cad baa inoo garabtaal isu keen garabtaal waxay muujinayaan labadii usbuucoo la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyadii ka socday gobolka sool waxa ciidan imaanaya iyo waxa akhyaar iyo odayaal iyo sulaadiin iyo galaadyo hadlayey waxay muujinayaan duulaanka lagu soo duulay iyo deegaanka la qabsaday iyo gumaysi kii ingiriiskii baana siiyey leh iyo kan hadda ku soo duulay inay siman yihiin waxaa lagu muujiyey ficil iyo qowl ciidankan hadda ina hor taagan oo ciidan la mida ay ka soo horreeyeen waxaan rajaynaynaa inay ka mid noqdaan kuwa guushaas ku naalooda kuwa dhulkoodii gumaysuhu qabsaday ka xoraynaya dadka ku soo duulay ayaan ka rajaynaynaa haddii ilaahay ogolaado waxaan rajaynaynaa kuwii beeniyey ninkii lahaa awowgiin baan dharbaaxi jiray inay noqdaan inay noqdaan dad deegaanka ka soo jeeda kala yaqaan wiilka ka yimaada boorama iyo wiilka ka yimaada sool markay ku dagaalamaan tukaraq iyoiyo laascaanood iyo gumays dee ninkii dhulka lahaa oo yaqaanay ayaa asalkeeda leh laakiin nin ka yimid oon garanayn hadduu carara xataa meel u ordo waxaan u malaynayaa inuu iska tegi doono ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa marka haddii ilaahay ogolaado taasaa inoo ballana